run ahaantii kuma tilmaami karno waxa xalay degmada ka dhacay weerar oo kooxaha nabadiidka ay kusoo qaadeen waxay ahaayeen kooxo nafli caari ah oo run ahaantii dhowr jabkii ciidamada xooga dalka ay kusoo sameeyeen doonayaan in ay ku fashiliyaan laakiin taa iyada degmada iyo howlgallada gobolka ka socda waxbay ka bedelimayaan hadduu alla idmana insha allah bimillahi alkariim waan soo afjari doonaa maalmaha xiga deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada afgooye iyo iyo gobolka intiisa kaleba waxaan ognahay in arrintan ay imaanayso kadib marka aad sheegtay in tuulooyin ku dhadhow afgooye ay ka taliyaan ciidamada dawladda iskuna fidiyaan marka nimankan aad sheegtay marka xaggee kasoo galeen degmada laba maalin ka hor ciidamada xooga dalka oo runaantii kaashanaya shacabka gobolka ayaa waxay isku fidiyeen guud ahaanba deegaanka beriile janaale awdheegle iyo tuulooyin si toos u hoos imaada degmada afgooye kooxaha nabadiidka runaantii oo isku daynaya in ay darensiyaan shacabka ama qalqal ay geliyaan waxaan waxbay ahayn ayaa xalay degmada ay kusoo tuurtuureen dhinaca ay degmada kaga soo weerareen oo runaantii daneynayaan in loo dareemo in gobolka intiisi kale ay ku sugan yihiin waa dhanka toorotorow taa iyadana runaantii howlgallada ciidamada xooga dalka ee ka wadaan degmada afgoy iyo deegaanada ku xiran iyo gobolka intiisa kalena waxba ka bedeli mayaan wixii xalay degmada ka dhacayna runaantii kuma tilmaami karno weerar waa kooxa nafli caari ah iyo ciidamadani oo roondo sameynayo oo runaantii isku dhacay warbixinta markaanu helnay in kooxaha nabadiidku ay daneynayaan in ay dhibaateeyaan qeybo ka mid ah xaafadaha degmada ayaan waxaynu diyaarinay ciidamo oo runaantii roondo sameynaya oo kusoo gaafareegaya marka ma dhihi karno waa weerar ma dhihi karno kooxaha nabadiidka tuulooyinka hadda degmada afgooye ku teedsan ayay ku sugan yihiin jihada hadda ciidamadeena ay isku fidiyeenna waa dhanka iyo mareerey beriira awdheegle sabiid caanole intana waxay ka tirsan yihiin degmada afgooye wax khasaaraa ma jiraan alxamdulilah wax khasaaro oo haatan ama shacabka soo gaaray ama ciidankanaga soo gaaray ma jiro taana waxay tusaysaa shacabka soomaaliyeed kooxaha nabadiidka wax dana inaysan uhaynin ama aysan danna ka lahayn ummad soomaaliyeed iyo dawlad soomaaliyeed kooxaha nabadiidka waxay muujinaysaa jabkoodii iyo fulaynimadoodii in meel banaan ay wax kasoo tuurtuuraan ugu dambaysta gudoomiye cabdinaasir maxaad nooga sheegi karaysaa xaalada guud ee deegaanka berire iyo dhulkii sabtidii laga qabsado al-shabaab deegaan ahaan hadda berire aad ayay u nabdoon tahay iyo tuulooyinka raanti sabiid caanole iyo moordile iyo beledul amiin oo intaba kooxaha nabadiidku horay ay ugu arrimi jireen dhibaatana ay kasoo abaabuli jireen oo dhan walba leh marka waxaan idin xaqiijinayaa xaaladaanuna taagan nahay in ciidamada xooga ay ku sugan yihiin deegaanka berire berirena ee amnigeedu boqolkiiba boqol u yahay